Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta tiradii ugu badneyd oo ka tasawurka al-shabaab ku rida xukunno kala duwan maxkamadda ayaa la hor keenay sagaal eedaysano oo mid ka mid ahayd haweeney xayraanintu waxay dul istaageen eedeymaha waxayna mid mid kaga faalloodeen waxa uu yahay iyo waxa uu u qaabilsanaa ururka al-shabaab waxay sheegeen xafiiska xayalaynta in dhammaantood ay ka tirsaneen ururka al-shabaab laguna soo qabto iyagoo gacanta kula jira fandimbiidyo maxkamadda ayaa dhagaysata eedeymaha waxayna ugu dambayn gaartay go'aan maxkamadeed mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi daa'in halka kuwa kalena lagu xukumay ilaa shan iyo toban sano xabsi ah maxkamadda ayaana sii daysay mid ka mid a eedaysanayaasha maxkamadda la hor keenay haddii aan wax dembi kale lagu haysan dadka ay maxkamadda xukunta waxaa ka mid ahayd haweeney lagu magacaabo saafi ciise arwaax waxaa la sheegay al-shabaab inay ku soo biirta laba kun siddeed iyo tobankii waxay ururka al-shabaab u qaabilsaneed kala gudbinta hubka al-shabaab ay isticmaalaan waxaa la sheegay inay hubka ka soo gudbin jirtay daafaha magaalada si ay u soo geliso gudaha muqdisho waxay sheegeen maxkamadda ciidamada iyo xafiiska xelinta in haweenaydan ay soo kala gudbin jirtay hubka u ka mid yihiin bastooladaha qoryaha a k fordysevenada suunnada laysku qoree laysku qarxiyo iyo hubka qaybihiisa kale maxkamadda ayaana xukun ku riday saafi ciise oo ka mid ahayd eedeysanaashii maanta maxkamadda la hor keenay waa tiradii ugu badneed oo mar qura maxkamadda ciidamada qalabkasi xukun ay ku riddo cabdulqaadir okey v o a muqdisho